أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlfatxi casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddoba-iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi laysa cala alacmaa laysa ma ahaanin cala alacmaa in dhoolaha korkiisa xarajun wax dembi ah dushiisa ma ahaanin walaa cala alacraji midka dhutinayo oo jiiska ahna xarajun wax dembi ah korkiisa ma ahaanin walaa cala almariidi midka buko oo jiranna korkiisa xarajun wax dembi ah ah ma ahaanin oo markaa inay jihaadkii iyo markay ka baaqsadaan oy ka haraan maadaama ahlul acdaar ay yihiin iyadoo kalena waxaan kusoo marnay suuratu towba iyo suuratu suuratu nuur walaysa cala alducafaai walaa cla almardaa walaa cla aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih waman qofkii yutic illaaha alla adeeco warasuulahu rasuulkiisa adeeco yudkhilhu alla geliye jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay soconaysa min taxtihaa min taxti qusuuriha wa ashjaariha geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda al anhaaru webiyaale ay soconayaan waman qofkii yatawalla jeesto yucadib cadaabe alle hu mankaasi cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo laqad radia allaahu laqad lawallaahiye qad xaqiiqe ahe radia allaahu alla wuu ka raalli noqday can ilmu'miniina mu'miniintii xaggoodii buu ka raalli noqday id waqti ayuu ka raalli noqday yubaayicuunaka ay kugula mubaayicoonayeen taxta ashajarati geedii hoosteeda facalima wuxuu ogaaday alle subxaanahu watacaala uu ogaay maa waxa fii quluubihim quluubtooda dhexdiisa ahaaday fa anzala wuxuu dejiyey alle assakiinata xasilloonidii ayuu soo dejiyey calayhim korkoodii ayuu kusoo dejiyey wa athaabahum waa abaalmariyey fatxan ayuu ku abaalmariyey guul guusha oo qariiban aada u dhow iyo wa maqaanima ayuu ku abaalmariyey maqaanimta oo qaniimooyinka oo kahiiratan aada u fara badan taas oo ya-yakhuduunahaa ay qaadanayaan oo ay ka qaadanayaan markaa ummadihii ay markaa la dagaalamayeen wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiisan mid addoomihiisa ka adag xakiiman falsan wacadakum ullaahu alla wuxuu idin yaboohay ou idinku baidiin ballan qaaday maqaanima qaniimooyin qaniimooyinka oo kahiiratan aada u fara badan waa wax allaale wixii la qaniimaysto nebiga xaalad dhacdadan gadaasheeda oo nebiga asxaabtiisu ay qaniimaystaan iyo ummaddiisu ay qaniimaystaan ilaa qiyaami saaca ayb taas oo ta'khuduunahaa aada qaadanaysaan facajala alla waa dadejiyey lakum idinkiibuu idiin dadejiyey haadihi tan ayuu idiin soo dadejiyey alle oo khaybar ah wa kafa wou reebay alle aydiya annaasi dadkii gacmahoodiibuu idinka reebay cankum idinka xaggiina ayuu ka reebay sidaabuu rabbi yeelay litashkuruuhu inaad u shukrisaan walitakuuna iyo inay ahaato aayatan aaiyo walitakuuna inay ahaato haziimadaasi aayatan aayad inay ahaato lilmu'miniina mu'miniinta ay u ahaato wayahdiyakum iyo inuu alla idin hanuuniyo siraadan jid inuu idinku hanuuniyo jidka oo mustaqiiman toosan ayb aayadda hore laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ee beycada ay ka waramayso waa beycatu ridwaan beycadii la magac baxday aayaddan darteed geed samuro ah ama qurac ah hoosteeda ayay ka dhacday sababka keenayna waan sheegnay oo sababteedu waxay ahayd markii nebiga sala allahu calayhi wasalam cuhmaan uu diray maka uu u diray inuu ka khabar geeyo ee markaa loo soo sheegay in cuhmaan la dilay markaa ayuu nebigu inuu la dagaalamo go-aansaday quraysh geed meesha ku taallay hoosteeda ayuu tegay halkaa ayay dadkii kula mubaayacoodeen ilaa kun iyo afar boqol iyo xoogaa bay ahaayeen dadkaasi intii meeshaa joogtay dhammaantoodna way la mubaayacoodeen marka laga reebo aljadu bnu qays nin la dhihi jiray oo isaga hashiisa iyo ku gabanayay oo nebiga iska qarinayay bidhaantiisa ninkan un baan baycadaasi gelin inta kale baycadu way galeen baycadaas buu marka rabbi ka waramayaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu leeyahay laqad la wallaahi qad xaqiiqe ahe radia allaahu alla uu ka raalli noqday can ilmu'miniina mu'miniintii xaggoodii ayuu ka raalli noqday iimaanu uga marqaati kacay alle marka in allaale intii meeshaa mubaayacada ku gashay inay mu'miniin ahaayeenay ku tuseen weliba iimaanka ay ku dhimanayaan sababtoo ah hadday iimaanka ka bixi lahaayeen qur-aan weligiis la akrinaayo oo la rumaysnaanayo ilaahay iimaankooda kuma dhex sugeen ayb cuhmaan radia allaahu canhu oo amar nebiga uu u diray uga maqnaa darteed oo uu yidhi maka aadoo dadkii usoo sheeg waxa aan u soconoo naga fariin gee oo markaa erga uu diray ahaa cuhmaan radia allaahu canhu unbaa markaa ka maqnaa cuhmaanna markaa waa kii nebigaa baycada u qaaday oo gacantiisii midig ayuu midda bidix geliyey isagoo marka midaanina marka haadihi licuhmaan dhahayo midaan cuhmaan ayaan ugu qaadayaa buu yidhi baycada intaana marka manqabo aada iyo aada u qiimi badan isagoo cuhmaan ku maqan amar nebiga u diray haddana booskiisii nebiga oo u gacantiisa kale gacantiisa geliyey waxay ku tusaysaa marka fiicnaan iyo wanaag iyo fadli id waqti ayuu rabbi ka raalli noqday mu'miniinta id marka waa darfun limaa madaa meeluu ku tacalluqu u baahan yahay radiyadaas ficilkaa buuna ku tacalluqayaa waxaana laga qaadanayaa marka ridaha alle sifa ficliya inuu yahay maadaama wax mashiicadiisa ku xiran ay tahay oo markii uu doonana uu raalli noqonayo rabbi subxaanahu watacaala sifaadka ilaahay mashiicadiisa iyo isaga iraad doonistiisa ku xiranna waxaa la yidhaahdaa sifaat ficliya saa darteed marka ridaha alle loo tiiriyey sifa ficliya waaye marka wuxuu leeyahay laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe radia allaahu alla wuu raalli noqday can ilmu'miniina mu'miniintiibuu ka raalli noqday id waqti ayuu ka raalli noqday yubaayicuunaka ay kula mubaayacoonayeenay yacni kula ballantamayeen taxta shajarati geedda hoosteeda ay kugula ballantamayeen geeddaasna marka geed uun markaas loogu talagalay oo loo qasday oo geedaha kale laga soocday ma aynan ahayne geeddii ugu horreysay ee markaa in hoosteeda la tago ay munaasibka ahayd waaye yay ahayd sidaa darteed saciid ibnulmusayab wuxuu yidhi xadathanii abii aabbahay wuxuu ii sheegay anahu kaana fi man baayaca rasuula اllahi sal l slam taxta shajara dadkii nebiga kula mubaayacooday geedda hoosteeda inuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi falamaa kharajnaa min alcaami lmuqbili sanadkii ku xigay markaan soo baxnay nasiinaahaa geeddii waa hilmaannay falam naqdir calayha waan awoodi weyno waa gara weynay bacdi riwaayaada haabit oo saxiixa waxay leeyihiin asxaabtu waaba ku farxeenbo ridwaanullaahi calayhim sababtay ugu farxeenna ibnu xajar wuxuu leeyahay waxa ay tahay inaan geeddaasi macno gaar ah laga aaminin oo dhib iyo dheef inay leedahay dadka dambe aynan u aaminin darteed mar haddii iyadiina ay luntay oo la garan waayey marka waxay ugu farxeen waxay tahay dariica inaynan u noqonin ictiqaad marka faasid ah waxaa kaloo la wariyey cumar radia allaahu canhu isaga inuuba gooyey geeddaasi oo marbaa waxaa wuxuu arkay dad salaada ula qasdaayo geedda riwaayo sidaasay leedahay dad salaaddii ula qasdaayo oo geedda hoosteeda ku tukanayo oo dhahayo waa geeddii nebiga mubaayacada ku galay markaasuu cumar waxa uu yidhi war meeshay salaad idinku qabata ku tukada ummadihii hore waxaa halaagay aathaaru ambiyaa'ihim tatabuca ay ku sameynayeen yacni meel aan markaa yacni barako gaara kusoo aroorinoo lilmuwaafaqa un wax uga dhaceen ayay wax ka ictiqaadinayeen sidaasay ku halaagsameen buu ku yidhi markaabuu geedii amray in la gooyo inkastoo sanadka gooynta bacdi ahlilcilmi ay yidhaahdaan xagga sugnaanshadiisa ay wax ka sheegaan oy ka xoog badan tahay geedii sanadii dambe inay geedihii kale ku dhex darsantay oo la garan waayey marka waxyaabaha noqon karo dariica ila alictiqaadi alfasid marka in la baabi'iyo oo aan la ogaanin ayaa khayrku ku jiraa fiican ayb facalima wuxuu ogaa alla wuxuu ogaaday maa waxa fii quluubihim quluubtooda ku jiro ayuu rabbi ogaaday subxaanahu wa tacaala waxa quluubtooda ku jiraa waa maxay laba tafsiir baa lagu fasirayo min asidqi waalwafaa'i oo runta iyo oofinta oo ay markaa yacni ballantaa ay kasoo baxayaan ayuu rabbi ogaa wuxuu kula ballantamayna nebiga waxay ahayd cala almowt inay dhintaan oo ilaa ay ka dhintaan inaynan cararin ayb tafsiir sidaas waaye waana midka loo badan yahay facalima maa fii quluubihim min asidqi walwafaa'i tafsiirka labaad waxa uu yahay facalima alla wuxuu ogaaday maa fii quluubihim quluubtooda waxa ku jira oo ah markaasi heshiiskii iyo sulxigii iyo dhibaa yacni shuruuddiisa adeyga ku jiray iyo waxyaabahaas sidaasna marka qaar baa dhaho tafsiir kaloo saddexaaday sheegaanoo isagu dhahayo facalima maa fii quluubihim buu ogaaday beycadaas dhibka ay leedahay oo inaynan cararin ilaa ay ka dhintaan inay nebiga la joogaan arrintaa culayskeeda qalbigooda inuu ku jira buu rabbi ogaaday ayb macnahaas marka ibnu catiya wuxuu leeyahay saxaabadu laa-iq maba u ahanba waayo dad geesiyaal oo karti leh bay ahaayeen beyco ay nebiga la galaan ay ku garab istaagaanna marnaba yacni qalbigooda culays kuma abuureysa ayb fa anzala wuxuu soo dejiyey alle asakiinata xasiloonadii buu calayhim korkooda kusoo dejiyey wa athaabahum alla waa abaalmariyey fatxan buu ku abaalmariyey guul guusha oo qariiban dhow waana khaybar fatxan qariibanta waa khaybar waayo sanadii lixaada xudaybiya laga soo noqday aayaddan soo noqodkiibay suuraddan soo degtay sanadba intaan la jooginba khaybar bay markaa ayay guul ka heleen oo dhul badan oo markaa yacnii dhul aada u barwaaqo badanna ahaa markaas ayay gacanta uga dhigeen qolooyinkii markaa joogay markaabaa marka wax badan iyo ay ka heleen guul marka dhow baa ilaahay siiyey wa maqaanima ayuu ku abaalmariyey alle haniimooyin haniimooyinka oo kahiiratan aada u fara badan waa hanaa'imu khaybar hanaa-imta oo ya-khuduunahaa ay qaadanayeen oo cadowga ay ka qaadanayeen wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman falsan wacadakum ullahu alla wuxuu idin yaboohay maqaanima ayuu idin yaboohay haniimooyin haniimooyinka oo kahiiratan fara badan taa oo taakhuduunahaa aada qaadanaysaan idinka midaanna marka waxaa loo badan yahay hanaa-imtan wax allaale wixii ka dambeeyey khaybar oo dhanba nebiga asxaabtiisa ha qaateen ilaa qiyaami saaca mu'miniinta hanaa-imta ay helayaan ilaa yowmi alqiyaama yaa loo jeedaa baa la yidhi waana tafsiirka mujaahid ayb facajala alla waa soo dedejiyey lakum idinkou idinsoo dayuu idinsoo dedejiyey haadihi middan middaan marka ishaarada maxay ku dhacee hanaa'imu khaybar middaan khaybaruu rabbi idinsoo dedejiyey waa tafsiirka mujaahid haadihii waxaa kaloo lagu macneeyey sulxulxudaybiya oo marka facajala alla waa soo dedejiyey lakum idinkou idinsoo dedejiyey haadihii guushaan oo sulxiga ah tan waa la idiin soo hormariyey waa la idiin soo dedejiyey khaybarna waaba idiin dhowdahayo waa idinku xigtaa imaamu dabari marka isaga tafsiirkaa ayuu doortay tafsiirka hore oo in markaa lagu macneeyo facajala lakum haadihi ay khaybar in la yidhaahdo wa kafa ilaahay waa celiyey aydiya annaasi dadka gacmahoodiibuu celiyey cankum idinka xaggiinau ka celiyey waxaa lagu macneeyay annaas dadkan la sheegayo waa yahuudda sida qataada uu ku fasirayo waayo markay madiine aad ka soo tagteen ilmihiinnii iyo xaasaskiinnii oo madiino joogo ilaahay yahuudda waa ka celiyey cadoway ayaguba ahaayeen wax waa ku sameey kareen dhib waa laga filanayey haddana ilaahay unbaa ka celiyey oo gacmahooda celiyey oo ka leexiyey inay markaa madiino idiin idinkaga daba maraan markaad ka baxdaan kadib tafsiir marka sidaas waaye ayb ay xamaa can baydatihim wa ciyaalihim fi lmadiinati tafsiirka labaadna waxaa loo jeedaa wakafa aydiya annaasi cankum quraysh baa laga wadaa quraysh dadkan la tilmaamayo quraysh baa ilaahay gacantooda waa idinka celiyey oo maydnan dagaalaminoo sulxi iyo heshiis bay arrintu ku dhammaatay tafsiirka horowna abu jacfar itabari ou doortay walitakuuna aayatan walitakuuna marka waawdaani waxaa ku bannaan zaa'ida in laga dhigo yacni xagga icraab ahaanta waana sida kuufiyiintu ay madhabkoodu ou yahay marka waxay ka dhigan tahay wakafa aydiya annaasi cankum uu idinka celiyey walitakuuna ay litakuuna arrintaanu siday u ahaato aayatan ay u noqoto ama in waawdii waaw caadifo a laga dhigo ee lasoo qadaro jumlo tacliil oo ku jiro oo markaa ay noqoto ilaahay gacmaha dadkuu idinka celiyey maxaa la idinkaga celiyey litashkuruuhu inaad rabbi ku shukrisaan rabbi inaad ku shukrisaan ood nicmadaa uga shukrisaan iyo walitakuuna ku cadaf marka iyo walitakuuna inay ahaato ee hasiimadan qoladan ku dhacday aayatan aayad inay ahaato lilmu'miniina mu'miniintii ay aayad cibro ay waxay ku cibro qaataan ay u ahaato oo marka in diintu dhab tahay ballanqaadka rasuulka la siiye dhab yahay wahaakadaa walitakuuna alhaziimatu inay ahaato aayatan aayad ay ahaato lilmu'miniina ay u ahaato hasiimadaa gaalada ku dhacaysa wayahdiyakum iyo inuu idin hanuuniyo alla idinka siraadan jid uu idinku hanuuniyo jidka oo mustaqiiman toosan wأkraa lam taqdiruu calayha qad axaaطa allahu biha wacadakum اllahu alla wuxuu idin yaboohay maqaanima qaniimooyin ukhraa oo kale taas oo lam taqdiruu aydnan awoodin calayhaa korkeeda aydnan awoodin hanaaimta taa oo qad axaaطa ou koobay allahu alle bihaa iyada ou koobay oo idinka idin koobay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kuli shayin shay dhammaantiis qadiiran midkii ku awood badan buu ahaaday haniimadii khaybar markii la sheegay tii kaloo caamka ahayd oo ka dambeysay laga hadlay sulxiga inuu guul ahaa iyo la sheegay ayuu haddana rabbi wuxuu tilmaamayaa ugu gallad sheeganayaa hanaa-im kale oo rabbi uu ugu ta-awsiinayo wa ukhraa wawacadakum ullahu alla wuxuu idin yaboohay maqaanima hanaa-im buu idin yaboohay ukhraa oo kale tu kale hanaa-im kale ayuu rabbi idin yaboohay lam taqdiruu calayha aydnan awoodin korkeeda marka midaani waa ukhraada lagu sheegay maxay tahay saddex tafsiir baa ku jirto kan hore waxaa weeyaan ardu faris waruum faris iyo ruum ayuu rabbi subxaanahu oo idinku aydnan awoodi karin ayuu rabbi idiin ballan qaaday oo idin siinayaa waana tafsiir ibni cabaas tafsiirka labaadna wa ukhraa lam taqdiruu calayha fatxu maka wayn makaad furan doontaanba ilaahay taas guushaasu idin siin doonaa ayb qataadaana tafsiirkaa wato tafsiirka saddexaadna khaybar baaba lagu macneeyey lafteeda ibnu cabaas iyo daxaak alimaamu dabari isaga wuxuu rajaxay wuxuu rajaxay tafsiirka labaad ee in maka laga wado ayuu rajaxay qowlu qataada wuxuu leeyahay waukhraa lam taqdiruu calayha lam taqdiruu goormaa la dhihi karaa qofkan waxaasi ma awoodin waa markuu wax isku dayo ayaa la dhihi karaa shay laakiin aada u fog oo markaa yacnii aan layskuba dayin lagama tilmaami karo markaa yacni lam taqdiruu calay hada tacbiirkaasi kuma habboon uu leeyahay alimaamu dabari marka makay ku dhowaadeen asxaabtii markii xudaybiye iyo la gelayay maka inay galaanay ku dhowaadeen taasaa marka waxaa laga cabirayaa mid inaad aad ku dhowaateen ood awoodi weyseen ayuu rabbi idin siin doonaa fii maa bacdu ee faris iyo ruom maba aynan isku dayinba ayaga saasuu marka wuxuu u rajaxay tafsiirka qataada alimaam abu jacfar aabari ayb wa ukhraa tu kale ayuu alle idin yaboohay lam taqdiruu aydnan taas oo lam taqdiruu aydnan awoodin calayhaa korkeeda aydnan awoodin taas oo qad axaada allaahu alla uu koobay lakum idinka uu idiin koobay bihaa iyadaas iyadaasi xaadadan marka macnaheeda waxaa lagu macneeyey ay xafidahaa lakum rabbi baa idiin ilaaliyey waayo midaan ana middan dambe oo idinku aada awoodi weyseen rabbi baa idiin xifdiyey oo idiin ilaaliyey waxaana la idinkaga ilaaliyey dad kale inay qabsadaan idinkaa la idiin ilaaliyey oo rabbi idiin ilaaliyey si aada idinku marka u qabsataan haddii marka de faris iyo ruom iyo lagu fasirana de faris iyo ruom cid kale ma qabsanin oo muslimiinta unbaa qabsadeen oo rabbina u ilaaliyey wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiiran qaadiran midka awoodo wlow qaatalakum اladiina kafaruu lawallow اladbaara huma laa yajiduuna waliya walaa nasiira walow haddii qaatalakum ay idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey ee maka joogay lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara dabaday jeedin lahaayeen oo waa idinka baqa lahaayeen huma markaa dabadeed laa yajiduuna ma helayaan waliyan ku arrintooda maamulo walaa nasiiran iyo mid u hiiliya mhma helayaan sunnat allaahi sanna allaahu calayhi ambiyaa'ahu sunnatan alla ambiyadiisa wuxuu u jideeyey dariiq allatii sunnada oo qad khalad tagtay min qablu hadda ka hor walan tajida ma helaysaan oo ma heli doontaan lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilan bedelitaan ma helaysaan ayb sunnatallaahi marka waan soo macnaynayo waxa ku jira oo yacni ama in mansuub binasci lkhaafid laga dhigo ka sunnatillaahi oo kale ay noqoto ama in mafcuul mutlaq ahaan loo nasbiyo oo sana allahu dalika sidaasoo kale lasoo qadaro sunnatallaahi ayb walow haddii qaatala hadda marka lama dagaalamin oo maka laguma dagaalamin laakiin haddii dagaal dhici lahaa xataa way idin daba jeedi lahaayeen walow haddii qaatalakum ay idinla dagaalami lahaayeen idinka aladiina kuwii kafaruu kufriyey lawallow way jeedin lahaayeen aladbaara dabaday jeedin lahaayeen uma markaa dabadeed laa yajiduuna ma hele yacni ma helaayaan oo ma heli lahayn weliyan ku uhiiliyo arrinkooda maamulo walaa nasiiran iyo mid uhiiliyo sunnatallaahi sanna allaahu dalika alla sidaa buu jideeyey sunnatallaahi jidayntii alla waay allatii taas oo qad khalad tagtay min qablu hadda ka horba ambiyadiisa markay isqaabilaan iyo kolkay jihaadka isku qaabilaan iyo ummadihiisa ummadaha kale gaalada iyaga ku gaaloobay ilaahay rusushiisa u hiilin jiray una gargaari jiray kuwana waa xaaqi jiray walan tajida ma helaysid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilan wax bedelitaan ah u heli maysid waa sunnada markaa de kowniga iyo ayb wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni makata min bacdi an adfarakum calayhim wahuwa alle alladii allihii weeyaan kafa reebay aydiyahum iyaga gacmahooda kufaaru maka gacmahooda reebay cankum idinka xaggiina ka reebay waaydiyakum gacmihiina reebay canhum iyaga ka reebay xaggooda bibaطni makata maka caloosheeda uga reebay oo idinku kala celiyey min bacdi an adfarakum markuu idinka guulaysiiyey alle calayhim iyaga korkooda uu idinka guulsiiyey ka gadaale wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan basiiran midkii arkid badan buu ahaaday alle ayb aayadan alla wuxuu leeyahay wahuwa alle alladii allihii weeyaan ka fareebay oo celiyey eydiyahum kufaartii gacmahoodii cankum idinka idinka celiyey wa eydiyakum idinka gacmihiinana reebay canhum iyaga ka reebay bibatni makata maka dhexdeeda yacnii maka caloosheedii imaamu muslim wuxuu wariyey min xadiidi anas inuu yidhi ana hamaaniina rajulan min ahli makata siddeetan nin oo reer maka ah habatuu calaa rasuuli llahi sal ly slam nebigay kusoo hoobteen min jabali tanciim buurta tanciimay uga soo hoobteen mutasallixiina iyagoo hubaysan yuriiduuna qadra nabiyi sal ly slama wa asxaabihi iyagoo rabo nebiga inay dhakraan iyo asxaabtiisa fa akhadahum silman waa qabtay marka nebiga sal ly slam cikrimo iyo waxbaa watay dhankan marka khaalid baa loo diray waana marka uu sayfullaahi nebiga uu ku magacaabay sal ly slama ile khaalid isaga wuxuu soo islaamay yacnii intaan makana la furanin ka hor fatxu makana ka hor sulxigana ka gadaale sulxulxudaybiya kadib makana aan la furanin buu soo islaamay markaana waa dabcan markii maka loo socdayoo laba la furan rabayba marka qolaa waxay isku dayeen marka halkaa inay soo maraan qoladaaba marka khaalid buu nebigu sal ly slam uu u diray waa lasoo qabtay marka fa akhadahum silman fastaxyaahum waa iska baaqi yeelay oo marka waa iska dhaafay faanzla allahu caza wajala hadihi alaaya alla aayadan buu soo dejiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibaطni makata min bacdi an adfarakum calayhim yani kolkaad idinkii ka guuleysateen ayb ayb meeshaa marka taasay tilmaamaysaa marka aayadani wahuwa alle alladii allihii weeyaan ka fareebay aydiyahum gacmahoodii cankum idinka xaggiina ka reebay wa aydiyakum idinka gacmihiina canhum xaggooda ka reebay bibatni makata maka caloosheeda min bacdi an adfarakum markuu idin guuleysiiyey alle calayhim korkooda uu idinka guuleysiiyey ka gadaale wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday basiiran midkii aada u arkayo arkid badan bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan ayb hm اldina kafaruu wasadوukm can اlmasjid اlxaraami wاlhadya mackuufa an yabluga maxila hum iyagu aladiina kuwii weeyaan kafaruu kufriyey kufaaru quraysh baa la sheegayaa wasaduukum idinka celiyey idinka can اlmasjidi masjidkii idinka celiyey alxaraami xurmada lahaa wاlhadya hadyigiina celiyey an mackuufan xaal uu yahay ku la xabisay hadyigaasi maxay ka celiyeenna an yabluqa inuu gaaro maxillahu meeshuu ku xalaaloobayay oo xaramkii ah inuu gaarana ka celiyey kuwii ka celiyey waay walowlaa haddii lala-yahay rijaalun rag ragga oo mu'minuuna mu'miniin oo ilaahay rumeeyey wa nisaa-un haween haweenka oo mu'minaatun alle rumeeyeen lam taclamuuhum kuwaas oo lam taclamuuhum aydnan ogaanin idinka aydnan ogeyn oo aydnan garanaynin an tata-uuhum inaad ku joogsanaysaan aydnan ogeyn oo aydnan garanaynin fa tusiibakum markaa ay idinku dhacdo minhum iyaga xaggooda macaratun mashaqo ay idinkaga dhacdo xaggooda bigayri cilmin ogaan la-aan idinkoo ugu joogsanaya markaasi taa haddii aynan jiri lahayn la salladnaa calaykum waaba idinku sallidi lahayn oo waa idinku diri lahayn lowlaada marka jawaabteedu waa iska qadarantahay marka ayb ay lasallatnaakum calayhim idinkaan idin diri lahayn kuwaasaan idinku diri lahayn marka laakiin sidan baan yaan arrintaa u joojinay tan darteed liyudkhila allaahu alla soo u geliyo fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda uu usoo geliyo man axad yashaau ou doonayo marka heshiiskan baa dhacay muddaa marka hudna ay jirtay si dad badanba islaamka ay usoo galaanna waa ku jirtaa marka walidaalika dad badan baaba soo islaamay waqtigaa low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen gaalada oo kuwan mu'miniinta oo mustadcafiinta ay ka soocmi lahaayeen lacadabna aladiina kuwii waan cadaabi lahayn kafaruu kufriyey minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin kuwa waa cadaabin hadday mu'miniinta mustadcafiinta ka soocnaan lahaayeen gacantiinaanba ku cadaabi lahayn cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinaya alla wuxuu leeyahay sulxulxudaybiya ayaa marka maadaama muslimiintii laga celiyey kacbadii inay dawaafaan hadyigii iyo xoolihii ay wadeen in xaramkii uu gaaro laga celiyey kufriga gaalada meeshuu gaaray yaana looga waramayaa xikmadda rabbi subxaanahu watacaala arrintan sulxiga uu ka lahaa hum aladiina hum iyaga kufaaru quraysh aladiina kuwii weeyaan kafaruu kufriyey marka dembigooda ugu weyn waa kufrigii waa lagu tilmaamay wasadduukum idinka celiyey can ilmasjidi masjidkii alxaraami xurmada lahaana idinka celiyey oo masaajidkii xurmada lahaana way idinka celiyeen waa idinka joojiyeen walhadya hadyigiina idinka celiyeen wasaduukum kumtay ayuu ku cadfan yahay walhadya hum aladiina kafaruu wasaduukum idinkay idin celiyeen can ilmasjidi alxaraami bay idinka celiyeen walhadya ayay celiyeen wasadulhadya waay hadyigii xoolihii xaramka loo waday ayay celiyeen mackuufan xaal uu yahay isagoo la xabisay oo la joojiyey maxay ka celiyeenna an yabluga buluuqahu gaaritaankiisa maxillahu meeshuu ku xalaaloobi lahaa uu gaaro waa badalu ishtimaal marka ama haddaad doonto an yabluga maxillahu waxaad ka dhigi kartaa fii mowdici nasbin mafcuulun liajlihi oo markaa wuxuu noqonayaa an yabluga maxillahu karaahiyata an yabluga nicitaan ay nacayaan inuu gaaro maxillahu meeshuu ku xalaaloobi lahaa meeshuu ku xalaaloobayna waa halkee waa xaramka ile xoolihii xaramka loo wado marka xaramka uu gaaro meesha ugu dhow ayaa meeshii lagu qali lahaa waa joogaa markaasi marka meeshii uu ku xalaaloobi lahaa inuu gaarana hadyigii bay ka manciyeen oo ay ka celiyeen kuwaas weeyaan nimankan gaalada ee kufaaru quraysh walowlaa rijaalun walowlaa haddii lala yahay rijaalun rag ragga oo mu'minuuna mu'miniinoo alla rumeeyey waa alwaliid ibnu lwaliid iyo raggii marka abujandal iyo dadkii meesha ku dhex jiray mustadcafiinta ahaayee iyaga markaa yacni xeelad ay kusoo baxaanna la-aa ee iimaankoodiina markaa haystay ee markaa yacnii meeshaa dhexdeeda ku haystay oo mu'miniintan socoto oo dagaalamaysana aynan gara karin iyaga walowlaa haddii lala-yahay rijaalun rag ragga oo mu'minuuna ilaahay kuwa rumeeyey ah wa nisaa-un iyo haween haweenka oo mu'minaatun kuwa rabbi rumeeyey ah yacnii rabbi rumaysan ah haddii lala-yahay kuwaas oo lam taclamuuhum ay lam tacrifuuhum aydnan garanin idinka an tata-uuhum yacnii inaad markaa yacni ku joogsataan wadcigu asalkiisu waxaa weeyaan ku joogsiga ayaa asal u ah dasu qofka in cagta uu kula istaago qof kale ama shay uu kula istaago waxaana loo isticmaalaa badanaa dahlaaga iyo qofka in la ihaaneysto iyo ayaa loo isticmaalaa marka anta da-uuhum badelu ishtimaal waayo damiirka marka taclamuuhumtaana laga bixina macnuhuna marka wuxuu noqonayaa raggaa iyo haweenkaa oo lam taclamuuhum idinku aydnan garanaynin an tada'uuhum inaad ku istaagaysaan aydnan ogeyn markaas aad aad yacnii dhibka aad markaa yacnii dagaalka ku qaadaysaan iyaga aydnan ogeyn marka humtaas ayaa laga bedelaa an tada'uuhumtaan lam taclamuuhum aydnan kuwaasoo lam taclamuuhum aydnan ogeyn an tada'uuhum wadahum ku istaagidooda aydnan ogeyn fatusiibakum markaa ay idinka raacdo idinku asiibto minhum iyaga xaggooda ay idinka asiibto macaratun mashaqo ayb almacaratu wa almakruuhu walmashaqatu ma'huudun waxaa laga qaatay min alcuri waalcuratu huwa aljarab curada waxaa la yihaa cadhada cadhada mashaqo ay dhib waay maantana qofku waa isxogxogayaa asalka halkaasay ka timid marka waxaana loo isticmaalaa mashaqada mashaqadan marka macnaheed maxaa laga wadaa macarada marka culimada waa isku khilaafeen waxaana loo badan yahay mashaqada idin qabsanayso laba arrin waayo arrin waxa ay tahay kafaarada la idinku yeelan doono waayo qof muslim ah oo isaga daarulxarbi ku dhex jiro oo iimaankiisii qarsanayo iyadoon la ogeyn oo daarulxarbigii marka dagaalkeedii la hayo haddii ay gacanta muslimiinta gaarto ay ku dhacdo wax diyaa laga bixin maayo oo laga diyeyn maayo laakiin kafaaradii baa lagu yeelanaa qofkii sidaa yeelay hadduu ogaado qof muslima inuu dilay labadii bil addoon inuu xoreeyo ama laba bil oo isku xigta inuu soomo kafaaradaasa loo jeedaa macarada waayo qisaasna ma jirto diyana ma jirto waayo diyada waxaan kusoo marnay fii suurati الnisaa fain kaana min qowmi caduwi lakum wahuwa mu'minu fataxriiru raqabati mu'mina bisaa lasoo yiri soo maha wax diya a lama sheegin ayb kafaaradu marka waa mid mashaqadu waa mid waa kafaarada mashaqada labaadna waxa ay tahay in la idinku ceebeeyo oo la yiraahdo dadkii ku diinta ahaa bay laynayaan in la dhaho oo in la yidhaha maxamed iyo asxaabtiisa waxay laynayaan dadkii muslimiinta ahaa iyo isaga ku diinta ahaa buu dilayaa sidaas inay gaaladu marka idinku ceebeeyaan haddii yacni markaa ay taa idin raacdo idinku dhacdo labadaas macnaa ugu fiican amaa in la yidhaha macaradu waa diye in la yidhaha diyadu saxiix ma aha waayo ninka haddii ardulxarbi uu joogo isagoon loo qasdinna markaa uu ku dhinto gacantii muslimiinta uu ku dhinto diyo male qofkaas waayo isaga laftiisa gaboodfal baa nooc oo wuxuu sameeyey taqsiir ah in la kala soocaana waa adag tahay mar haddii dhulkoodii lagu jira iyaga saa darteed marka kafaaro unbaa ka laasimayso ee diyo iyada ma laasimayso waana sidaas marka sida nusuusta qur-aanka suuratu nisaa aayaddii aan soo marnay ay tilmaamaysa macarada marka macnaheedu sidaas waay bigayri cilmin ogaan la-aan aada markaa ugu joogsataan bigayri cilminta waxaa lagu tacalujinayaa an tada'uuhum qurdubi wuxuu leeyahay meeshaan marka fiihi tafdiilun lisaxaabati saxaabada waxaa ugu sugan tafdiil maxaa yeeley tafdiilku wuxuu ka imaanayaa bigayri cilmin baa layidhi waxaa marka alla uu ka tilmaamayaa saxaabadu dad muslimiina dilkooda inay iyagoo og aynan u qasdayninba nacam ee waxay idinkaga dhacaysa ayaa la leeyahay markaasi ogaan la-aan iyo idinkoon ogeyn marka meesha waxaa ku jirta saxaabadu marka dad warac iyo tadayun leh oo weliba yacnii aad u markaa diinkooda u ilaaliyo inay yihiin fiihi tafdiilun lisaxaabati ayaa ku jirta ayuu leeyahay wa ikhbaarun can sifatihim alkariima iyo ka waramid laga waramayo tilmaantooda wanaagsan min alcifati can ilmacsiyati oo ah inay ka dhowrsadaan macsiyada waalcismati can iltacadii iyo ka dhowrsiga ay ka dhowrsanayaan inay dad kale ku xadgudbaan xataa low anahum asaabuu min dalika axadan xataa hadday dad ay xaggooda wax ka asiibaan oo ay markaa yacni ku xadgudbaan lakaana min gayri qasdin qasad la-aan u ahaan lahaa iyagoon u qasdaynin marka bigayri cilmin taana halkaas baa laga bixiyay ayb liyudkil allaahu alla si uu u geliyo markaa lowlaadii jawaabteedii baa noo dhiman walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaaءu mu'minaatun kuwaasoo lam taclamuuhum aydnan ogeyn an tada'uuhum wad'ahum ku istaagitaankooda aada ku istaagaysaan aydnan ogeyn fatusiibakum ay idin asiibto minhum xaggooda macaratun mashaqo ay idinka asiibto bigayri cilmin ogaan la-aanna aada ugu joogsanaysaan taa aydnan ogeyn haddii taa lala-yahay lasalladnaakum calayhim waa idinku salladi lahayn korkooda liyudkila allaahu alla sidaabuu yeelay muxuu u yeelay liyudkila allaahu inuu alla geliyo fii raxmatihi naxariistiisa oo islaamka ah man inuu soo geliyo yashaa-u uu doonayo ee low tasayaluu hadday soocnaan lahaayeen oo ay kuwaan mu'miniinta ka socnaan lahaayeen gaalada oo iyaga keligood ay meeshaa maka joogi lahaayeen lacadabna aladiina kuwii waan cadaabi lahayn kafaruu kufriyey minhum xaal ay iyaga yihiin kuwaa gaalada cadaaban baan cadaabi lahayn cadaabka oo aliiman muliman xanuujinayo aayaddan alimaamu lqurdubi tafsiir wuxuu ka bixiyey marka waxaa aayaddan laga qaadanayo low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruuda ayuu tafsiir aada u qiimi badan ka bixiyey tafsiirkiisuna waxa uu ahay sidan buu yidhi hadihi laayatu aayadani daliilun waxay tusaysaa calaa muraacaati alkaafiri fii xurmati lmu'mini gaalka ilaalintiisa in layska la ilaaliyo iyadoo markaa oo yacnii aan markaa la dilin iyadoo la ilaalinayo xurmada qofka mu'minka uu leeyahay wuxuu yidhi daliilun calaa muraacaati alkaafiri fii xurmati lmu'min id laa yumkinu maxaa yeele ma suurtoobaysuu leeyahay adiyatu lkaafiri gaalka dhibitaankiisa haddaynan markaa suurtoobaynin ilaa biadiyati lmu'mini haddii gaalkii in la dhibo aynan suurtoobaynin ilaa mu'min in la dhibo ma ahane in layska dhaafayo markaas gaalka ayaa aayaddan laga qaadanaya ay daliil u tahay buu leeyahay wasu-ila maalikun imaamu maalik baa waxaa la su-aalay can qowmin min almushrikiina dad mushrikiinta ka mid ah fii maraakibihim oo doomahooda saaran anarmii fii maraakibihim ayagoo doontooda saaran ma ku tuuraynaa yacnii wixii markaa lagu dilayay ma ku tuuraynaa binaari dab dab ma qabadsiinaynayo dab ma ku tuuraynaa wa macahum lusaara maxaabiis muslimiinna ay la socdaanoo fii maraakibihim doonta ay kula jiraan faqaala maalikun imaamu maalik wuxuu yidhi laa araa dalika sidaa anugu arki maayo liqowlihi tacaala liahli makata alla uu yidhi low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima ilaahay baaba kufaaru maka dagaalkiiya haddaynan yacnii kala sooc hadday kala soocnaan lahaayeen waan idmi lahaynoo waa idinku diri lahayn buu rabbi yidhi iyadoo marka mu'miniintan ku hoos nool la ilaalinaayo yacnii muraacaatan lahum ayaa kuwan loo dhaafay tanna tii oo kale waayo buu leeyahay hadday doonta dad muslimiin oo maxaabiisa ay ku wataan ayagiina ay saaran yihiin in dab lagu tuuro ama madfac la qabadsiiyo waa diiday imaamu maalik aayadaanuuna u daliishaday sida qurdubi uu tilmaamay ayb intaa ka bacdi ayaa marka waxa uu haddana sii tilmaamay uu yidhi qad yajuusu waxaa la arkaa inay bannaan tahay in wax lagu tuuro qad yajuusu qatlu qatlu tursi kan gaashaanka laga dhiganayo gabaadka laga dhiganayo in dilkiisu uu bannaanaado ayaa la arkaa walaa yakuunu fiihi ikhtilaafun culimmadana aynan isku khilaafsanayn hadda markaa yacni masaladii si guudo uga hadlay haddana wuxuu leeyahay mararka qaar waxaa dhici karta midkan gaalka uu ku gabanayo muslimka ah dilkiisaa bannaanaanayo mararka qaar wax khilaafana culimada dhexdooda iyadoo aynan ka taagnayn in shaa allahu uu yiri waa goorma marka markaas wadalika idaa kaanat almaslaxatu daruuriyatan kuliyatan qadciyatan saddexdan erey marka aada in loo fahmay u baahan tahay waa hadday maslaxadu tahay buu yidhi daruuriya kuliya qaciya mid walba isagaa fasirayo waxba ma fasirayo fa macnaa kownihaa daruuriya inay fa macnaa kownihaa daruuriyatan inay tahay waxaa loo jeedaa buu yidhi annahaa laa yaxsulu alwusuulu ila alkufaari ilaa biqatli tursi sina ku xasili maayo in gaalkii la gaaro ilaa midkan gaashaanka uu ka dhiganayo in la sii mara ma ahani oo la gaaro ma ahani daruuriyadii marka taasuu ka dhigay wa macnaa annahaa kuliyatun kuliya inay tahayna waxaa laga wadaa buu yidhi annahaa qaadicatun waa mid qaadica ah oo goynayso likulli lummati ummadda dhammaanteed xataa yaxsula min xataa yaxsula min qatli tursi maslaxatu kulli lmuslimiin qaadicadii ama qadciyadiina wuxuu ka macneeyay muslimka oo dhan a ku baaba-ahay waxaan ujeedaa marka hore wuxuu yidhi daruuriya daruuriyadii wuxuu ka dhigay gaalkii baanba la gaari karin ilaa kan in la mara ma ahani kelmadii labaad kulliya ayay ahayd kulliyadii marka waxaa loo jeedaa buu leeyahay ummadoo dhan ayaa gam dhahayso haddii aan gaalkan marka aan markaa la laynin ama aan meeshaasi laga lagu garaacin ummaddii muslimiinta oo dhan baa ku baaba-ayso markaasoo kale marka wuxuu leeyahay intay ummadda dhan ay baabi'i lahay ile musiibo kulliye aha ka ratib mayso koox yar marka in la ilaaliyo iyaga oo muslimiintii iyo islaamkii dhanna ay baaba-aan waa kala daran yihiin markaas oo kale tursigan iyo waxa kale ee ka gadaaleeya intaba waa la xaaqayaa markaas dhan qaadicadiina marka saasuu ku macneeyay ayb oo qatlu tursi baa waxaa ka xasilaayo maslaxa maslaxatu kulli lmuslimiin ma ahan qaar muslimiinta ka mid a maslaxatu kulli lmuslimiin fain lam yufcal haddaan la samaynin qatala alkufaaru tursa kulliyadiiba weli wadaa haddii aan la samaynin sidaa oo la yidhaahdo naga daaya intaan kuwan dili lahayn aan iska dayno gaaladan aan iska dayno haddii la yidhaahdana waxaa ka dhalanayuu leeyahay gaaladii laftoodiibaa waxay dilayaan kuwa ay gaashaanka u haystaan intii kalena waa laynayaan iyo muslimiintii kaleba ayb wastowlow calaa kulli lummati ummadda dhammaanteedna way qabsanayaan markaas taana wuxuu uga baxay marka kulliyadii marka maslaxadu waa inay tahay kulliyo oo muslimka oo dhan ay dan u tahay haddii marka jamiicu lmuslimiin ama dadkaa meeshaa joogo dhammaantood aynan dan u ahayn ay qaar dan u noqoto dee qaar iyo qaar kuwan tursigoo la dilayana waa qaar kuwan in la badbaadiya la rabana waa qaar muslimiintii ka mid ah maslaxadu kulliye maaha mal markaas ma la weerarayo ayb wa macnaa kownihaa qaciyatan qadciyatanna waxaa loo jeedaa buu yidhi ana tilka almaslaxata xaasilatun min qatli tursi qacan wuxuu leeyahay qaatacana waxaa laga wadaa qadciyo inay tahay inaan marnaba laga furso karin qofkaas gaashaanka laga dhigtay muslimkaa dilkiisa macnaheeda haddii laga badbaadi karo oo si kale gaalkan loo weerari karo ama qaabab kale iyo tabab kale ay jiraan qofkaas muslimka in la dilo ma bannaanaanaysa waa marka marka ay banaana qadciyaduna wuxuu ku macneeyey si kaleba inayna qofkan muslimka marna inuunan badbaadi karinba ee gaashaanka loo haysto gaashaan ahaanta ay gaalka u haysto waa in marka marnaba aanu badbaadaynin ayb oo mar walbaa dagaalkan la qaadayo kor iyo hoos waa ku dhimanayaa midkan tursiga laga dhigtay gaashaanka ah saddexdaas uu sheegay marka ayb qaala culamaaunaa culimadeenna waxay dhaheen buu yidhi wahadihi lmaslaxatu bihadihi lquyuudi maslaxadan oo quyuudan iyo shuruudan leh laa yanbagii an yukhtalafa ma haboono midaan in laysku khilaafo fi ictibaarihaa iyada in la ictibaar siiyo ayb maxaa yeelay imaa waxaa la qadarayaa in kuwan yar layska dhaafo si aan kuwan yar oo gaashaanka laga dhigtay aan loo taabanin hadday ka dhalanayso muslinkii inuu ku wada baaba-ayo ee intan yar inaad baaqi yeelato oo ay ka dambayso dadkii ayaguna inay baaqi noqon waayaan muslimiintiina ay baaqi noqon waayaan ay ka dhalato de markaasoo kale markaa yacni wax maslaxood baaqi yeeshayba ma leh kuwii aada dhaaftayna waa la dilayaa kuwanna waa la dilayaa bannaanka hadda joogo waa markaa yacni midaas in laysku khilaafo ma haboon uu leeyahay marka alimaamu alqurtubi ibnu taymiya laftiisana jaamiculmasaa'ilka iyo fataawa alkubraa iyo marka uu ka hadlaayo gaashaanka qofka gaalku hadduu qof muslima ama ilmo yaryar uu gaashaan ka dhigto masalada markuu ka hadlayo wejka ay mutafaqa ku tahay oo inan culummadu isku khilaafsanayn waa marka dawaabidan la helo an takuuna almaslaxatu kuliyatan qadciyatan isla markaana ay tahay daruuriyatan an takuuna daruuriyatan kuliyatan qadciyatan mid walbaana isagaaba soo macneeyey daruuriyadu marka waxay tahay gaalkan in lala dagaalo waa daruuri mana la gaari karo kulliyaduna waxay tahay haddaan hadda la taabanin oo dadkaas dartood loo dhaafo muslimiintii oo dhan baa maslaxo ka hallaabaysaa oo iyagii dhammaa iyo diintoodii iyo dhulkoodiibaa baaba-ayo qadciyaduna waxay tahay waa in lasoo ogaado dariiq dadkaas muslimiinta ah oo alla haysto oo gaashaanka laga dhigtay dariiq yacni dilkooda looga fursan karaa inaynan jirin haddii marka la heli karo dariiq looga fursan karo ma bannaana haddii la dila gardaraa lagu dilay hadday maslaxadu kulliyo aynan ahayn oo ay markaa muslimiintao dhan aynan ku baaba-aynin haddii waxaan hadda layska dhaafo iyaduna ma la weerarkaasi waxa dhan waa laysku daraa ma la dhihi karo haddii daruuriyo aynan ahaynoo gaalkaani maalan dadkan uu haystaa haddii hadda yacni dagaalkiisu daruuri ma kugu aha oo haddaad cabaar u sugato ama si kale aada wax u samaysato yaad xal baad ka gaari kartaa kuma qasbanid markaas ilaa wa ilaa daruuri ma aha inaad isagii gaarto iyadana marka yacnii isla isku wada qaadidoodu khalad ay noqonaysaa marka masalatu tursi aada maqlaysaan ama tataruska dawaabidaa saddexda ah oo uu qurdubi tafsiirkiisa ku sheegay sheikhulislaamna sidaan oo kale unbuu sheegay culimada qaarkood iyaguna masale sidaan oo kale u eg waxaa sheego alimaam ciz bnu cabdisalaam suldaan lculamaa alqawaacid alkubraaga iyo alimaam alxaafid alcalaa-i kitaabkiisa almajmuuc lmudhabka khulaasadu marka waxay tahay maslaxo kulliye ah oo daruuriye ah oo qadciyo ah in la helo markaasay suurtagal noqon kartaa waxaa laga hadlayana aayadduda markaa ay ka hadlaysa waxaay tahay dad gaala oo markaa iyagu gabaad ka dhiganayo dad muslimiin ah ayb marka sidaasuu ka bixiyay alimaamu lqurطubi aayaddan low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen ooy ka socnaan lahaayeen kuwan gaam yani mu'miniinta lacadabna aladiina kuwii waan cadaabi lahayn kafaruu kufriyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin cadaaban cadaab cadaabka oo liman muliman xanuujinaya id jacala aladiina kafaruu id waqti baan cadaabi lahayn jacala aladiina kuwii ay ka yeeleen kafaruu kufriyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ay ka yeeleen ay yeeleen alxamiyata dhiilada xamiyadu marka waa maxay anafa idinkii oo magaaladii maka xukumo in moxamed iyo asxaabtiisi intay iska yimaadaan iska dawaafaan idinkay sharaf dhac idiin tahay santaag iyo dhiilo ayaa ku jirto qabyaaladeed iyo isla weynin ama anafadu inay aalihadooda u anafoonayaanay u santaagayaan darteed intaba waa la yidhaahdaa id waqti idna waxaa lagu tacallujinayaa lacadabna aladiina id waqti baanu cadaabi lahayn jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu kufriyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alxamiyata dhiilada ay geliyeen xamiyata aljaahiliyati jaahiliyada dhiiladeeda ay geliyeen faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii calaa rasuulihi buu kusoo dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta korkooduu kusoo dejiyey wa alzamahum alla wuxuu laasimiyey kalimata taqwaa alla kacabsigii kelmadiisii ayuu laasimiyey alla mu'miniinta kelmadii naarta looga gaashaamanayay waa kelimatu tawxiid saasaa loo badan yahay wa kaanuu waxay ahaayeen yacni iyaga mu'miniinta axaqa kuwii ku xaqnimo badan bihaa bi hadihi lkalimati kelmadan kuwii ku xaqnimo badan min kufaari maka kaga xaqnimo badan ayb wa ahlahaa kelmadda dadkeediina way ahaadeen wa kaanuu ahlahaa ay ahla alkalima wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman midkii ku ogaal badan oo ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantiis laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'yaa bilxaqi laqad lawallaahi qad xaqiiqahe sadaqa allahu alla wuu ugu run sheegay rasuulahu rasuulkiisii alru'yaa riyadii ayuu ugu run sheegay bilxaqi sidqan run sheegitaan multabisan ku dheehan bilxaqi ku dheehan latadkhulunna lawallaahi yatadkhulunna waad geli doontaan almasjida masjidkii alxaraama xurmada lahaa in shaa allahu haddii uu alla doono waad geli doontaan marka in shaa allaahudana de latadkhulunnada haddii malag iyo ilaahay soo diray haddii alla uu malag soo diray oo malagaasi nebiga uu u sheegayo waxyigan sidan de malagii insha allahu markaa waa jumladan marka insha allahu inay ku jirtaa waa suurtagal haddii kalena in la yidhaahdo insha allahuda xagga mu'miniinta unbay ka noqonaysaaye maadaama wax iyagu aynan ogeyn ay tahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala inay dhacayaan waa hubaa isaga waana ogyahay sidaana waa la yidhaahda latadkhulunna lawallaahi yatadkhulunna waad gelaysaan oo gelaysaan almasjid alxaraama masjidkii xurmada lahaa in shaa allahu haddii uu alla doono aaminiina idinkoo xaalaatihiin kuwii nabadgalay muxalliqiina xaalaatihiin idinkoo xiiranayo ru'uusakum madaxyaalkiina wamuqasiriina xaalaatihiin kuwii gaagaabsanaya timaha ayb waana ru'yadii uu ku riyooday nabiga sal l slama laakiin saxaabadu waxay u qaateen sanadkaas inay geli doonaan laakiin ru'yadu bishaaray ahayd sanadkii ka dambeysay galeen ee ru'yada laguma dhihin sanadaanaad gelaysaan ilaahay ma dhihin ayagoo gelaya unbaa nabiga la tusay sal l slam aaminiina xaalaad tihiin idinkoo markaa nabadgalsan muxalliqiina xaalaad tihiin kuwii xiiranayo ru'uusakum madaxyaalkiina wamuqasiriina xaalaad tihiin kuwii gaagaabinaya timihiina laa takhaafuuna xaalaydnan cabsanaynin facalima alla wuxuu ogaaday maa shay buu ogaaday lam taclamuu idinka aydnan ogeyn ayuu rabbi ogaaday oo waa maxay marka wax allaale wixii xikam sulxulxudaybiye ku jiray iyo fawaa-idda ka dhalan doonto alla waa ogaa idinkana ma ogeyn fajacala alla wuxuu yeelay min duuni dalika kaagaas sokadiisa fatxan guul guusha oo qariiban dhow buu rabbi yeelay subxaanahu watacaala huwa alle aladii allihii wayaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisii diray bilhudaa hanuun lasoo diray iyo wadiinilxaqi xaqi diintii diintiisii lasoo diray oo diin dhab ah liyudhira si uu uga sara mariyo alle hu nebigii rasuulkii uu soo diray ama xaqi uu uga sara mariyaba cala addiini diin kullihi dhammaantiisa diimaha kale oo dhan inuu ka sara mariyo rabbi oo uu xaqan nebiga lala soo diray ou sara mariyo wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan shahiidan ku marqaati furo muxamedun rasuulullaahi muxamedun muxamed rasuulullaahi weeyaan ilaahay rasuulkiisii uu soo diray waaladiina kuwii macahu isaga la jiro maciisa ahaa waa asxaabtiie ashidaau kuwa ad adag waaye cala alkufaari gaaladii korkooda ku ad adag ruxamaau weeyaan kuwa naxariisto beynahum dhexdooda iskaga naxariisanayo waay suuratu lmaa-idan kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati llahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin taraa waad arkaysaa hum iyagii ayaad arkaysaa rukacan iyagoo rukuucsanaan badan sujadan iyagoo sujuudsanaan badan yani tilmaam baaba waxaa looga dhiga raakiciina saajidiina inay yihiin cibaada marka lagu tilmaamayo dad cibaado badan oo salaad u taagan u sujuudsan rabbi inay yihiin ayb yabtaquuna xaal ay raadinayaan fadlan ayay raadinayaan dheeraad dheeraadka oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho xag alle ka ahaatay siimaahum calaamadooda fii wujuuhihim wajiyaalkooda dhexdooday ahaatay waa mubtadaya qabar siimaahum alaamado calaamadooda fii wujuuhihim wejiyaalkooda dhexdooday ahaatay calaamadaasi marka de waxaa weeyaan nuurka iyo xasiloonida iyo raadka ay daacada rabbi wadato wa qofku qasab maahan inay meeshiisaas ay madoowdahay un shardi maaha iyadoon madoobeyn xataa hadduu daaco badan yahay daacadii marka way ka muuqanaysaa iyo waa ka daahiraysaa bacdi salafa waxaa laga wariyey man kahura salaatuhu billeyli xasuna wajhuhu fi nnahaar qofkii salaadiisu habeenkii ay badato wejigiisa maalinkii wou ifaa oo waa qurux badnaadaa marka cibaadada iyadaa waxay leedahay farxad iyo deganaan iyo rayn rayn iyo nuur iyo iftiin iyada ayaa leh taasaana hadda loo jeedaa dalika kaagaasi siimaahum calaamadooda fii wujuuhihim wajiyaalkooda dhexdooday ahaatay min athari sujuudi sujuudda raadkeeda xaal ay tahay dalika kaagaasi mathaluhum tilmaantoodii waaye fi towraati towreed dhexdeeda xaal ay ahaatay waa tilmaantoodii fi towraati fi towraati towraat dhexdeeda xaal ay ahaatay wamathaluhum tusaalahooda ama tilmaantooda fi linjiili injiil dhexdiisa xaal ay tahayna ka zarcin oo kaley la too tahay saa waa la dhihi karaa ama inaad tiraahdid wamathaluhum iyo tilmaantoodii waaye fil injiili injiil dhexdeeda xaal ay ku sugan tahay oo marka inay taraahum rukacan sujadan tilmaamihii hadda lasoo sheegay waa tilmaanta ay asxaabtu towraadna uga tilmaanaayeen dhexdiisa injiilna uga tilmaanaayeen ayb sidaana waa tafsiir kale markaas ka zarcin marka waxay noqonaysaa mathaluhum ka zarcin war kale oo bilaab mahay haddii kalena wamathaluhum tilmaantooda fil injiili injiil dhexdeeda xaal ay ahaatay ka zarcin ay la too tahay mubtadaya qabarba ka dhigo ka zarcin bal ama abuur kaas oo akhraja bixiyey shadahu ee faraqyadiisii bixiyey ama markaa yacni mataaneeyey bal ama masago ama galley ama qamadii wixii ka baxaba markaa yacni mataaneeyey oo dhinacyadii marka ay balal kale ay kaga soo baxeen iyo sabuullo kale fa aasara wuu xoojiyey kuwii faraqyada ka baxay hu zarcigii ama balkii bay sii xoojiyeen fastaqlada waa qaro weynaaday oo waa adkaaday fastawaa waa sara maray calaa suuqihi wuxuu ka sara maray jiridiisii ayuu ka sara maray ayb ama fastawaa waa ekaadayo waa sinmay calaa suuqihi saaqiisii ama jiridiisii korkeediibuu ka sara maray ku ekaa ayuu ku sinnaaday yucjibu xaal uu cajab gelinayo azuraaca yacni kuwa wax beera beera beera qodatada ah ama beeraha fasho xaal uu cajab gelinayo maxaa saxaabada sidaa loogu shabahay yani macnaha waxay tahay islaamkii markii hore waa yaraa tira ahaan dadku way yaraayeen waa soo kordheen way soo kordheen way soo kordhaayeen midba midka kale ayuu xoojinayay almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan ilaa markii dambe ay noqdeen dad kayaan leh oo iyagu isjecel oo cadowgoodana marka iska difaaci karo ilaa ay noqdeen ayaa marka tashbiiha markaas balkaasi sidaas waay isagoo hal xabuu soo baxay faraqiyou baxsaday waa adkaaday sabuulow dhinac walba ka bixiyey waa isxoojiyey markaasuu iskiis u istaagay yani dadkii muslimiinta marka iskood bay isu taageen shubihuu bidalika sidaabaa saxaabadii lagu shabahay maxaa loogu shabahayna liyaqiida inuu alle ciilo bihim bisaxaabati saxaabada nebiga inuu ku ciilo alkufaara gaalada inuu ku ciilo saa ilaahay wuxuu ugu shabahayaa in gaaladii lagu ciilo walidalika imaamu maalik aayaddan wuxuu kala baxay qof kasta oo ay saxaabadu ciilaan gaal inuu yahay wacalaa haadaa raafidada iyo shiicadu kufrigooda ayaa aayaddan uu kala baxay riwaaye imaamu maalik uu leeyahay ibnu kathiirna uu tafsiirkiisa ku sheegayo waayo iyaga dadkaba ciil waxay u qabaan oo ciilay oo dhib ku hayo asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim ee asxaabtana gaalo unbay ciilaan ee qof mu'mina saxaabadu maba ciilaanba nacam bal qofka mu'minka qalbigiisu waaba ku raaxaystaa asxaabta sheeg sheegooda iyo yacni wanaaggii ay qabteen iyo marka la sheego wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha susuuban la yimid minhum oo iyaga ah minhumtaan marka waa bayaaniye waayo tabciidiye maaha minhum ayaga ah maqfiratan dembi dhaaf buu u yaboohay iyo waajran ajri buu u yaboohay ajriga oo cadiiman weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi